alxamdu للh رb العاalمين والصلاaةu والسلاaم عlى أشhرف المرسلين سيdina محمd وعlى آlه وأصحاaبه أجمعين أmا bعd ya أyهa النبي إna أرسلناka شhاهdا ومبشirا ونdيrا وdاعيا إlى الlh بإذنه وsراجا منيrا in shاء الlahu taعaalى halkan waxaynu ka daraasaynaynaa oo ka qaadan doona duruustii ku saabsan siirada ee juskii labaad kitaabka la yidhahdo khulaasatu nuur alyaqiin fii siirati sayidi almursaliin aynu juskii hore awal soo qaadanay marka insha allahu muqadamada ayuu ka bilaabanayaa gobasha ama magaranaysaa hordhac weeyaan markaas darsigaas baynu halkan insha allahu tacaala ka qaadanaynaa bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha nabiyu nebigaano innaa anaga arsalnaaka ku dirnay shaahidan xaalaa tahay mid shaahidoo markhaantiya wa mubashiran xaalaa tahay mid bishaaraynaya wa nadiiran xaalaa tahay mid digaya mid mubashir oo u bishaaraynaya qofkii ma garanaysaa ku adeecaha allahna adeeca mid digaya xaalaa tahayd oo u digaya kuwa macnaha mukhaalafada la yimid naar iyo cadaabna uga digaya wadaaciyan xaalaa tahay mid yeeraya ilallahi ilaahay diintiisa dadka ugu yeeraya allah xaggiisa biidnihi ilaahay idankiisa wasiraaja muniira xaalaa tahay wabashir ilmu'miniina mu'miniinta u bishaaree biana lahum iyaga inuu u ahaaday min allahi allah xaggiisa fadlan kabiira walaa tudic ilkaafiriina kaafiriinta ha adeecin iyo walmunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ah wadac aadaahum aadahoodana iskaga tag watawakal cala allah ilaahay tala saaro wakafaa billaahi wakiila ilaahay baa kaafiya mid la tala saarto isaga macnaha kaafi ku ah ugu wanaagsan wakiil ahaanna macnaha ilaahay baa kaafi ku ah inaa annagaa fataxnaa laka fuu furnay fatxan mubiinan fatxi mubiina liyaqfira laka allahu ilaahay inuu kuu dhaafo maa taqadama min dambika iyo wamaa taakara wixii gadaal maray iyo wayutima ilaahay inuu taam yeelo nicmata nicmadiisa calayka dushaada wayahdiyaka ilaahay ku hanuuniya siraadan mustaqiima siraad macnaha mustaqiim oo toosan alxamdu lilah aladii anzala allah baa mahadle alxamdu lilah ilaahay baa xamdu u ahaaday aladii allahaaso anzala dejiyey calaa cabdihi addoonkiisa maxameda calayhi salaatu wasalaam alkitaaba kitaabka sharafta leh qur-aanka kariimka wey walam yajcal lahu ciwaja aana u yeelin ilaahay uma yeelin subxaanahu watacaala wax ciwajiya qallooca qayiman xali wasalaatu naxariis wasalaamu nabadgelyo ha ahaadeen calaa sayidinaa sayidkeeni muxamedin la mahad badnaysiiyey alladii sayidkaasoo xaaraba la dagaalamay albaatila baatilka wa ayada alxaqa xaqana ayiday wadamasa tirtiray arradaa'ila waxyaalaha xunxun wa axyaa nooleeyey alfadaa'ila waxyaalaha fadaaisha ee wanaagsan watamama taam yeelay dhammaystiray makaarima alakhlaaqi akhlaaqda mideeda wanaagsan wahada annaasa dadkana hanuuniyey ila asiraadi almustaqiimi siraadka mustaqiimka ee toosan waa siraadi aladiina kuwii uu hanuuniyey macnaha siraadka mustaqiimka waa siraadi aladiina kuwii wadadeed ancama allahu ilaahay u nicmeeyey calayhim dushooda kuwaasoo min annabiyiina nebiyaal ku bayaansan wasidiiqiina sidiiqiina iyo washuhadaai shuhada iyo wasaalixiina kuwa saalixiin oo suubsuuban wa calaa aalihi nebiga aalkiisa naxariista iyo nabadgelyo ha ahaato iyo wa asxaabihi asxaabtiisa alladiina kuwaasoo ihtadow hanuuneen oo ku daydeen bihadyi nebiga hanuunkiisa watabacuu raaceen maa raaceen rasamahu nebigu u calaamadiyey oo u xariiqay oo u jideeyey lahum iyaga markay sidaas sameeyeen oo nebiga dabagaleen calayhi salaatu wasalaam fadaanat lahum waxaa u khuduucday oo hoos timid oo adeecday almuluku boqoradii waqadacat waxaa u khuduucday lihaybatihim saxaabada haybadooda al umaamu ummadihi amaa bacdu bay yiri intaa ka bacdi fa haadaa kani huwa isagu aljuzu thaani waa juskii labaad ee min khulaasati nuur lyaqiin kitaabkii nuurulyaqiinka la dhihi jira khulaasadii laga soo diyaariyey ah oo ku saabsanaa ka hadlaya fii siirati sayidi almursaliin ratabtuhu waan ratibay buu yidhi oo kitaabkan waa qora waa kala dhigdhigay fii suwaycaatin saacada yarow ikhtalastuhaa aan kala soo dhex baxay oo aan ka soo dhex dafay min fursati alfaraaqi fasaxa iyo jaaniska fursadiisa xilliyada jaamicaadka daraasaadka iyo magaranaysa jaaniska ay ka helaan culimmada waaweynba waxay ku dadaalaan inay markaa fasaxa laftiisa iska raaxaysana ay ummadda u diyaariyaan ama u qoraan wax maaragtay anfaca adduunkooda iyo aakhiradoodaba markaas wuxuu yidhi saacadaha yaryar ee aan jaaniska kala soo dhex baxay fasaxa ayaan macnaha kala ratibay mutajashiman xaal aan ahay mid macnaha isku mashaqaynaya ama koraya almashaqata mashaqo wax qoriddu waa dhib badanta sheikhuse waa tawaadaxaya caalim buu ahaa waxay yeelay muxuu yidhi waa liqilati bidaacati badeecadayda yarideeda macnaa cilmigayga yarihiisa uga jeeda culimada ahlullaahiga shaanigooda iska saa tawaaduca kan ugu cilmi badan wuxuu leeyahay waa liqilati bidaacati amalan iyo hididiilo darteed aan hididiilanayo fii manfacati alqaasiriina kuwa qaasiriinta ah anficiddooda amhaali aniga oo kale ah kuwa anigoo kale aba yidhi dabaqadaydaayoo kale anoo hididiilanaya inaan anfaco ayaan kitaabkan kala ratibo oo qoray ee khaasiriinta ayaan meelna gaari karin ee iska gaboodsalay mutawakiyan xaalaan ahay mid ku dadaalaya fii daalika kitaabka dhexdiisa qoridiisa salaamata tacbiiri cabirida salaamadeeda macnaha nabadgalkeeda oo alfaad hagaagsan oo macaan inaan ka cabiro ereyada aan qorayo ayaan ku dadaalaya tacbiir wanaagsan iyo weliba wasuhulat alfahmi fahmika sahlanaansihiisa hadiiba la fahmayo muqtasiran xaal aan ahay mid ku gaabsanaya buu yidhi calaa siirati nebiga siiradiisa sala allahu calayhi wasalam iyo wamaa shaygii laaqaahu nebigu la kulmay bacda hijratihi intuu hijrooday ka bacdi oo maxay ah min sunufi liidaa'i dhibitaankaas noocyadiisa ah iyo walmakaayidi makriyada iyo kaydadka noocyadii macnaha nebiga soo maray ee la soo qaabileen kuwa gaaladan xagee buu kala kulmaya min munaafiqi lmadiinati madiina munaafiqiinteeda iyo walyahuudi yahuudda munaafiqiin iyo walyahuudi yahuudda laftooda iyo munaafiqiintii madiina iyo weliba oo mushrikii qurayshin quraysh mushrikiintooda aladiina kuwaasoo buu yidhi lam yaktafuu aan ku kaaftoomin mushrikiinta quraysheed iyo yahuudiya munaafiqiinta madiina kuma kaaftoomin kuwan dambe weeyaan waa mushriku qurayshin quraysh ma garanaysaa mushrikiintada aladiina kuwaasoo lam yaktafuu macnaa kufaaru quraysh kumay kaaftoomin biikhraajihi nebiga kasaaridiisa min bilaadihi magaaladiisa bilaadiisa iyo magaalooyinkiisa bale qaataluhu waa la dagaalameen wa xaraduu wayna ku booriyeen ummadii kayrahum kayrkood calayhi nebiga calaa qitaalihi in lala dagaalo ayay ummadana macnaha ku booriyeen way soo jafeen ummadii cadaawad bay usoo jafeen kayrkooda oo min mushrikiilcarabi carab mushrikiinteedii walcaluwa nebiguna saabirun u yahay mid iska saabira rajaa hidaayatihim hidaayadooda iyo hanuunkooda raja u rajaynaya darteed inay hanuunaan arrintaas waan ka hadli doonaa buu yidhi waxyaalaha macnaha la kulmay nebiga siiradiisa iyo wuxuu la kulmay iyo wamaa caamalahum wuxuu iyaga kula mucaamalooday bihi maagaba bacda an xaqaqa allahu ilaahay intuu xaqiijiyey ka bacdi rajaahu nebiga rajihiisii bilfadxi ku xaqiijiyey ilaahay ku xaqiijiyado ilaahay nebiga u furay amaakin tiro badan fadxu maka ay ka mid tahay wixii marka nebigu kula dhaqmay kuwii noocaas ku sameeyey hawsan ka argoosano waxaasoo ah min makaarimi lakhlaaqi dabeecaadteeda wan wanaagsan iyo wasafxi iska dhaafid walcafwi iska cafina famaalat ilayhi nebiga xaggiisa waxa usoo hilata annaasu dadki wadakhaluu waxay gudagaleen fii diinillahi ilahay diinkiisa afwaajan xaaliyiin jamaca jamac fa bimaa raxmati min allahi linta lahum raxmad macnaha min allah ka ahaatay sababkeed baa linta lahum ugu jilicsanaatay baa la yidhi saxaabada iyo dadka walow kunta haddaad ahaan lahayd mabatiida fadlan mid adag oo dabeecad xun oo khaliidal qalbi qalbigiisu kakan yahay lan fadduu min xawlika hareerahaada way ka carari lahaayeen baa la yidhi dhaqan wanaagga iyo dabeecadda wanaagga ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay ma garanaysaa la agdhoobnaayeen ilaahay baa markaa nebiga khayru khalqillaahi ilaahay baa ka dhigay intii la abuuray kan wuu u khayrka badan فأسأل الله إلهي وحن ويديسان يا شيخ كتابك قري أن يجعلها إنه قدقه إيه خلاصة عن خالصة من قال من خالصة نافعة نافعة ومدى أنفعها إنه إلهي أول مسؤول مثل وحل ويديسة كان كوهر يوئيه وهو حسب كافر يوئيه ونعم الوكيل مثل ثلاثة أرتنا إسراء النعمة عمر عبد الجبار شيخ اللي يراده أيها كتابك قري muqadamadaana iska leh markaa maadaama aynu soo qaadanay maa qabla alhijra hijradii wixii ka horreeyey saddex iyo tobankii sano oo nubuwada halkan waxaa laga gelayaa tobankii sano oo dambe garanaysaa hijrada ka bilaabanayay wuxuu yidhi asanatu aluulaa sanadkii koowaad ee min alhijrati hijrada xaggeeda waxyaalihii dhacay kow binaau lmasjid ashariif masaajidka sharafta la dhisidiisa badul aadaani aadaanka bilowgiisii iyo aadaanu fajri ramadaan ramadaanka fajirkiisa markuu waagu baryo aadaankiisa iyo aadaanu ljumuca jumcada aadaankeeda intaasoo arrimood baa laga hadlaya fi sanati lulaa sanadkii koowaad oo min alhijrati hijrada bana rasuulu nabigaa dhisay sala allahu calayhi wasalam masjidahu masaajidkiisa ashariifa ee sharafta leh ayuu dhisay waqad camila fiihi nebigu waa shaqeeyey masaajidka dhexdiisa binafsihi nafsad ahaantiisa ayuu shaqadii wax uga qabtay liyuraqiba inuu jeclaysiiyo almuslimiina muslimiinta fil camali camalka inay shaqeeyaan oo masaajidka ay wax ka dhisaan markaasaa nebigu isagu laftiisu shaqadii wax ka qabtay calayhi salaatu wassalaam wa fiiha sanadkaa dhexdiisa shurica la jireeyey al aadaanu aadaanka la aadinayo liyunabbiha liyunabbiha inuu baraarujiyo muadinku iyo aadaankuba halkaasila midka wax halmaansan iyo wa yudakira saahiya kan saahigaana in macnaha la xusuusiyo liyakuuna soo u noqda alijtimaacu isku imaatinku caaman mid caam ah aadaanka markii la maqlo salaadii la iskugu yimaado arrintan aadaanku waxay ahayd nabigaa saxaabada la tashaday calayhi salaatu wasalaam bal waxa u samaynayaan maxaa yeelay salaada waktigeedu markuu soo dhawaado maxaan samaynaa baa lihi markaasaa qaarkood waxay dhaheen calan waa inaan taagno la garto calankaa markii la taago salaadii in waktigeedu joogo raaya waa in kor loo taago kuwo kalena waxay dhaheen waa in dab la shido meel sare oo mathalan buur oo kalea la shido dabkaas lagu ogaado waktigii salaadu inuu joogo kuwo kalena waxay la yidhaahdeen waa in buuq bah la yidhaahdo frimbia kaas waa in macnaha gambaleelkaas la garaaco sida yahuuddu samayn jidhay qolo kalena waxay dhaheen maya waa in geeska bahalka la yihahdo naaquuska la yidhaahdo kaas waa in macnaha buunka la afuufo sida nasaaradu samayn jireen kuwo kalena waxay dhaheen waa inaan maya dhawaaqnabay dheh markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nidaha ayuu ra'yiga ugu dambeeya ee dhawaaqa ah ee binnidaai lagu dhawaaqayo ayuu nebigu raacay markaa raggii noocaa samayn jiray waxaa kamid ahaa dhawaaqa dadku iskugu yeeri jiray cabdullaahi ibni zayd saxaabiga la dhihi jiray markaasaa saxaabigaas xilli bayna anaa'ibi walyaqdaan soo jeed iyo hurdo uu udhaxeeyo ayaa cidba uu ku arkay manaamkii shaksi shaksigiiba aadaanka baray markuu baraarugay buu nebiga u sheegay riyada u arkay nebigu wuxuu yidhi waa riyo xaq nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ku amrayaa inaad bilaal badhid ereyadii lagugu tusay manaamka cumar binu khadaab baa maqlay markuu maqlay kelimaadkiibu wuxuu u yimid nebiga wuxuu ku yidhi wallaahi ra'aytu milahu aniguna sidaasoo kale aan arkay ereyadaasoo kale ayaa lay tusay buu yidhi kabacdina waxyiga iyo nebiga calayhi salatu wasalaam kusoo degay sidiibaa xaaladii lagu jireeyey wazaada bilaalun bilaal baa ziyaadiyey fii aadaani subxi subaxa aadaankiisii wuxuu ku ziyaadiyey asalaatu khayru min annowm maratayni laba jeer la yidhaahdo fa waafaqa calayhaa waxaa ku waafaqa rasuulu nebiga ku waafaqay sala allahu alayhi wasalam wa kaana rasuulu nebigu wuxuu ahaa yaamuru kii amra fii fajri ramadaana ramadaan aroor fajarkeedu markuu beriyo bisha ramadaan waaga subaxa kii amra biaadaanayni laba aadaan awaluhumaa midka hole yunabbahu bihi waxaa lagu baraarujinayaa alghaafiluun kuwa qaflada ku jira ilaa dadkii waa iska hurdaan qaarkood xataa yatanabbahu ilaahay uga soo baraarugaan lisaxuuri saxuurashada ee la saxuuranayo gelinka dambe aroor hore intaan waagu beryin ramadaanka wathaani aadaanka labaadna lisalaati salaada macnaha lagu gelayaado waagii baa beryey wa kaana aadaanu ljumcati jumcada aadaankeeda waxau ahaa waaxidan hal aadaan min cahdi rasuuli xilligii nabiga laga soo bilaabo sala allahu calayhi wasalam ilaa khilaafati abibakar wa cumar laga soo gaarayey awaluhu kan hore markaas wuxuu ahaa idaa jalasa alimaamu imaamku markuu fadhiisto calal mimbari mimbarka ayaa adinka la aadaani jiray kabacdina waa la aqimi jiray markay khudbaawinku dhammaadaan wa kaana wuxuu ahaa aadaankaasi calaa baabi lmasjidi masaajidka albaabkiisa siay dadku u maqlaan ayaa laga adini jiray wazaada cuثmaan baa ziyaadiyey radi allahu canhu alaadaan athaaniya aadaanka labaad bisababi kahrati اnnaasi dadka tira badnidooda darteed ayuu yidhi aadaan labaad ha lala yimaado kabacdina laba aadaan iyo aqimidii ayaa macnaha arrintii noqotay asilatun su-aalo weeyaan mataa bana rasuulu noo gormaa nebigu dhisay masjidahu masaajidkiisa mataa shurica alaadaanu aadaanka goormaa la jideeyey waynu soo marnay maadaa zaada bilaalun bilaal muxuu ku ziyaadiyey fii aadaani subxi subxa aadaankiisa wa asalaatu khayru min annowm bimaada kaana muxuu ahaa yaamuru rasuulu nebigu kii amray fii fajri ramadaana ramadaanka fajarkiisa ee waa berigiisa kayfa kaana aadaanu ljumcati jumcada aadaankeedu sabab ahaa man zaada yaa ziyaadiyey alaadaan athaaniya aadaanka labaad ayib yahuud lmadiinati tarjamadan waxaa laga hadlayaa madiine meesha la yidhaahdo yahuud joogi jidhay marka cadaawatuhum colaadoodii lilmuslimiin ay oo hayeen kow ikhbaaruhum waramidoodii cani rasuuli nebiga ay ka warrami jireen qabla bacfihi intaan nebiga waa lasoo dirin lasoo saarin calayhi salaatu salaam saddex munaafiqu lmadiinati madiina munaafiqiintoodii joogtay afar mucaahadatu lyahuudi yahuudda mucaahadadoodii intaabaa laga hadlayaa wuxuu yidhi lamaa ra'ad markay aragtay yahuudu lmadiinati madiina yahuuddeedii intishaara alislaami islaamka faafidiis fiihaa madiina islaamka uu ku faafaya dhexdeeda adharuu waxay u muujiyeen alcadaawata cadaawad lilmuslimiina muslimiinta cadow u yihiin bay daahirsadeen u muujiyeen wa akhaduu waxay gudagaleen yejtahiduuna inay ku dadaalahayaan fii raddihim muslimiinta ka celintooda can ilislaami islaamkay ka celiyaan wa kaanuu waxay ahaayeen min qablu hore yahuudu yukhbiruuna kuwa u warama caraba almadiinati madiine carabtii deganayd binabiyi nebigaasoo yubcasu lasoo saarayo xaqa nebigaasoo qad qaruba zamaanuhu xilligiisu dhowaaday nebi baa soo dhowbay dhihi jireen lasoo saarayo wakhtigiisana waa taagan yahy falamaa bucisa markii nebiga lasoo saaray istacdama ru'asaahu madaxdoodii yahuudda madaxdoodii waxay u weynaysteen oo u qaadan kari waayeen an yakuuna nebiyu nebigu inuu ka ahaaday min alcarabi carab seebuu carab uga mid noqday bay dheheen annaga muu naga soo baxo xasadnimo weeyaan walamaa jaaahum wayada ilaha laha kitaabun min cindi illaahi musadiqun limaa macahum wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu falamaa jaaahum maa carafuu kafaruu bih waxay garanayeen oo yaqaaneen u yimid nebi maxamed iyo diintii ayay kafaruu bihi ka gaaloobeen awalna ilaah nebiyu aakhiru zamaan noogu gargaar bay dhihi jireen falaanat ullaahi cala alkaafiriin baa markaa la yidhi lacnada allah kaafiriinta dushooda ha ahaato wa kaana waxau ahaa yusaaciduhum kow ku saacido ku gacan siiyo calaa camalihim camalkoodaas iyo shaqada xun ay wadaan haadaa ay kaasa jamaacatun munaafiquuna jamaaca munaafiqiina ay taageero kaga heli jireen kuwaasoo min carabi lmadiinati madiine carabteedii yaraasuhum waxaa u ra'iis noqonaya madax u ahaa cabdullaahi ibnu ubayi ibnu saluul munaafiqii weynaa kaas baa macnaha duq u ahaa oo gacan ku siin jiray falamaa ra'aa rasuulu nebigu markuu arkay minhum nimanka xaggooda daalika arrinkaas caqadda waa guntay macahum macooda ahdan ballan buu la galay ballantaas waa maxay calaa an laa yu'duu inaysan dhibinin isaga walaa yuxaaribahum isna usan la dagaalamin walaa yatacarada lidiinihim diintoodana usan u bambixin oo waxba laga sheegin ama almunaafiquuna yahuudda haddii ballantaa lala galay kuwii munaafiqiinta ah fa kaana wuxuu ahaa nebigu yaqbalu kii ka aqbala minhum xaggooda maa dahara wixii daahira ayuu ka aqbali jiray wayatruku waa iskaga tegi jiray maa badana wixii qarsoonna farahu ka qaadi jiray maxaa yeelay munaafiqiintu waxay ahaayeen baa layidhi suusa fii jismi lmuslimiin suus ku jira muslimiinta jirkooda balaayo munaafiqiin oo sharmiranay ahaayeen markii markaas arrintaa dhacday ilaahay baa rasuulka munaafiqiinta sharkoodii ka kaafiyey ilaahay baa fadeexadeeyey waxa weeyaan aayaad baa soo degay wamiman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadiinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum aayaadkaasi ku jiraan baa soo degay asilatun su-aalo weeyaan bimaadaa camilat alyahuudu yahuud maxay camal fashay lama ara'ad markay aragtay intishaara alislaami islaamka faafidiisa fi lmadiinati uu ku faafay bimaadaa kaanuu maxay ahaayeen yukhbiruuna kuwa u qabraa caraba almadiinati madiina carabteeda min qabli horay man kaana yusaaciduhum yaa ku saacidi jiray ama ku gacan siin jiray calaa camalihim camalkooda kaasee xun munaafiqiin baa gacan ku siin jiray maadaa camila rasuulu sala allahu alay wasalam macahum nebigu muxuu camal falay iyaga macooda alqitaalu dagaalkii weeyaan waa ciwaankan wuxuu ka hadlayaa alidnu bihi fasaxi in la dagaalamo la fasaxay waagi hore aan la ogolayn badu-u bilowgiisii cadadu saraaya ciidamadii maaragtay nebigu tira tiradoodu intaada sahmad ahaa iyo cadad lkhazawaati duulaamadii waaweynaa nebigu qaaday tirsigoodu inta u ahaa alqasdu ujeedada looga jeedo min wadci laxjaari dhagaxda duldhigooda cala almaqaabir quburaha dhagaxda la saarayo ujeedada looga jeedo intaasoo faqra ayaa laga hadlayaa adina allahu ilaahay baa u idnay lilmuslimiina muslimiinta biqitaali acdaa'ihim acdaadooda inay la dagaalamaan bacda mucaaradatihim intay ka hor yimaadeen ka bacda acdaadu linabiy nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam iyo wa iidaa'im bacda iidaa'im intay dhibeen kuwaas cadowaaye lahu nebiga iyo wa itifaaqihim wa bacda itifaaqihim inta cadowgaasi isku waafaqay mucaaradkaayo calaa qatlihi nebiga inayba dilaan ay go-aan ku gaareen markaas muhaajiriin baa waxaa la yidhi quraysh gaaladeeda la dagaalamo mar hadday daarihin idinka soo saareen xaq la-aan ayib udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir aladiina ukhrijuu min diyaarihim bikayri xaqin ilaa an yaquuluu rabbuna allah wax kale oo looga soo saaray guryahoodii iyo daarahoodii iyo magaaladooda ma jirin ilaa inay dhaheen rabbuna allah rabbigano allah weeyaan baa lagu colaadiyey iimaanka lagu nabcays aayaad badan baa soo degay fasax baa la bixiyey markii dambena waxaa la yidhi kuwaa idin soo saari keliya maahee waqaatilu lmushrikiina kaafa kamaa yuqaatiluunakum kaafa dhammaan mushrikiinta la dagaalamali si iyaba idinla dagaalamayaan iyagoo dhammaystiran fabada-a alqitaalu dagaal baa bilowday fi sanati luulaa sanadkii koowaad bisariyatin ciidan sariya ah oo aan nebigu la socon buu ku bilowday oo gaadmaha ciidankaasoo arsalaha rasuulu nebigu diray sala allahu calay wasalam ciidankaasoo ku sugnaa biriyaasati camihi adeerkiisa hogaamintiisa xamsa la dhihi jiray baa macnaha madax ka ahaa waxaana loo diray ciidanka alictiraadu ciirin safar inay jidgooyo u sameeyaan oo liqurayshin u sugnaa awr cunno badan iyo safar waday oo raajicatin ka soo noqotay mina shaami xaggaa iyo shaam ayaa la yidhi jidgooyo u sameey markaasaa xamse loo dhibay ciidankaas markaas sariya waxaa la yidhahdaa baa la yidhi dagaal kastoo aan nebigu joogin calayhi salaatu wasalaam ghaswana waxaa la yidhaahdaa duulaan kasta iyo dagaal kastoo nebigu goobjoog ka ahaa calayhi salaatu wasalaam uma intaa kabacdi tataabacat asaraaya ciidamadii macnahaas gaadmooyinka ahaabaa israacraacay iyo walkhazawaatu duulaamadii waaweynaa oo nebigu la socday waqad balaqa wuxuu gaaray cadadu saraayaahu sahanadii nebigu diray tiradoodu sabcan wa arbaciina sariix afartan iyo toddoba sariyaa nebigu calayhi salaatu wasalaam diray wa cadadu ghazawaatihi duulaamadou nebigu qaaday tiradooduna sabcan wa cishriina ghaswa toddoba iyo labaatan duulaan oo waaweyn ayay macnaha ahaayeen watuwafiya waxaa la oofsaday fi sanati aluulaa sanadkii koowaad cuhmaan ibnu madcuun saxaabigii la dhihi jiray oo weliba ahaa akhu rasuuli nebiga walaalkii sala allahu calayh wasalam min aradaa'i xagga nugmada ayay nebiga isku naas nuugeen saasay walaala ku ahaayeen radaaca xaggiisa markau dhintay fa amara rasuulu nebiga amray sala allahu calayhi wasalam birashi qabrihi qabrigiisa kurushayntiisa in biyo lagu rusheeyo bacda dafnihi intii la caasay ka bacdi uma dabadeedna nebigu wadaca xajaran dhagax buu dul saaray calayhi qabrigii wa qaala wuxuuna yidhi waxaan ku aqoonsanayaa bihii dhagaxan qabra akhii walaalkay qabrigiisa ayaan ku aqoonsanayaa taasaan ku aqoonsanaya atacallamu bihi qabra qabra akhi taasaan ku calaamadsanayaa ku aqoonsanaya wa adfinu ilayhi waan aasayaa buu yidhi xaggiisa qabrigaan xaggiisaan cusmaan binu madcuun ku aasay man duulkii maanta dhinto oo min ahli ahalkaygaana halkaanaan rabaa inaan ku aaso calaamada intaan ku garto qofkii dambe ehelkaayoo dhintana qabrigaan walaalkay aan u soo dhoweeyo as'ilatun su-aalo weeyaan mataa adina allahu ilaahay goormo u idnay lilmuslimiina muslimiinta biqitaali acdaa'ihim cadowgooda la dagaalankiisa limaada bada alqitaalu dagaalku muxuu ku bilowday kam cadadu saraayaahu saraayaadku nebigu diray iyo gaadmooyinka ciidamadii ahaa tiradoodu imisou ahaayeen sala allahu calay wasalam wa kam cadadu ghazawaati dullaamadiisu intay ahaayeen mataa tuwafiya goormaha la oobsaday akhu rasuuli nebiga walaalkiisa min aradaaci xagga nugmada uga walaalahaa wa bimaadaa amara muxuu amray bacda dafnihi intii la aasay ka bacdi markaa sanadkii hore oo koowaad arrimahaasaa dhacay khulaasadii sanadkaasoo dhanna haddaynu qaadanaynaayo khulaasatu sanati aluulaa weeyaan sanadkii koowaad khulaasadiis fi sanati aluulaa sanadkii koowaad bana rasuulu nebigaa dhisay masjidahu masaajidkiisa wa fiiha sanadkaasaa shuruca alaadaanu aadaanka la jideeyey wa fiiha sanadka koowaad baa adharad ay daahirtatay yahuudu lmadiinati madiine yahuudi joogtay alcadaawata colaadin lilmuslimiin ay colaadinayaan wa saacadahum waxaa ku saacido ku gacan siiyey arrinkaa cadaawadda munaafiqu lmadiinati madiina munaafiqiintii joogtay facaqada rasuulu sala allahu calayh wasalam cahdan nebigu wuxuu xiray oo galay ballan baynahu isaga iyo wa baynahum iyagaa u dhexeeya wa fiiha sanadkaas wa arsala diray camahu adeerkiis bisariyatin ciidan saana waxaa loo diray lictiraadi ciirin liqurayshin safar reer quraysheed ay leeyihiin inay macna dhexda u galaan uma tataabacad waxaa isdaba raacraacday assaraaya walghazawaat sahanadii iyo duulaamadii xataa balaqaw ka gaaray cadadu saraayaahu sabcan wa arbaciina sariya afartan iyo toddoba sariyo wa cadadu ghazawaatihina sabcan wa cishriina ghazwa toddobiyo labaatan duulaan wa fiihaa sanadkaas ayaa tuwafiya la obsada aqu rasuuli nebiga walaalkiis min aradaa'i xagga nugmada uga walaala fa amara wuxuu amray bacda dafnihi intii lahaasay ka bacdi birashi qabrihi qabrigiisa in lagu rusheeyo kurushayntiisa bilmaayo biyo uma wadaca xajaran dhagaxa uu dhigay caleyhi dushiisa waqaala wuxuu yidhi atacallamu bihi waxaan ku aqoonsanayaa calaamad uga dhigayaa qabra akhii walaalkay qabrigiisa ayaan ku garanayaa buu yidhi markaa sanadkii koowaad intaas baa dhacay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam